biyolaan aad baahsan baa ka dhacday waa laga waayay ceelka biyo caalidii waa kuwaas hadda ilaka maran u jeedaan harar biyolaan goobayna waxaa igu sokaysa adugu bal xabaal meel la yidhaahdo iyo laama weyn sidaa haddii sii socoto waxay noqonaysaa mid lagu oomo oo lagu dhibaateeyo wixii yarka ahaa oo meesha la isugu waa la laystay markii la laystay waxaa ka dhaxday oon wax la yidhaah biyihii waa weynay baraagihii biyo waa laga waayey wixii yarkaa waa ka dhammaadeen rooyada ma lihin kooradu waxay noo jiraan intaasoo kiilomitiroo meel laguma dhowa rooyada ma hayno ceelkiina waa laga xumaaday hadday dowladda dhexe tahay iyo hadday dowladda galmudug tahay iyo hadday sanatara tahay iyo hadday bahalkii kaleba yihiinba waxaan rabnaa maanta in wax naloo qabto biniaadamnimada in wax nala kuu qabtaan meeshaas baahi baa ka jirta xoolihii waa kuwa wareegaya dadka hadda noo yimna waa muuqdaano way arkeen waxa aan nahay danta hadday timaado lama aamusi karo waxaan leenahay barkad biyo lagu shubo oo biyo ku jiraan male ceelkiina caynkaan weeye meel hadda booyadu aan uga keenno iyo ceel noo dhow midana ma jiro iyo matoor waxaan is leenahay haddii aan maanta iyo caawa aan wax soo gaarin halisay ku jiraan dadkaas iyo dunyadaas halisay ku jiraan qaardhaantaasaan daraynaa adduunka nalaga gudbiya oon baana isuka iyo keenay dowladaha adduunka qaaradan soomaaliya iyo dowladdan soomaaliya intaba waa salaamaynaa waxaan ka codsanaynaa oonkaas iyo matoorka dayaaxtir la'aantiisa dhibaatada dalka ka jirta iyo ummadda barakaca isugu timid wixii ay ka qaban karaan oo awooda inay naga soo gaaraan sidii xaaladdu ahaan jirtay meeshaan dhib badan baa ka jira dhibkaas ay nala arkaan ummaddii baraagaha lahayd waa lagula dhegay markii baraagiyo faaruqiyo hareen biyana la doonan waayey ceelkiina bamkiisa xumaaday ummaddiina uu kala gaari waayey oon ummaddu isugu timid oo aan jaha lahayn oo aan dayactir lahayn oo dowlad u timid aan lahayn baa meeshan ka dhacay raggan maanta noo yimid waa mahadsantiin waana idinsoo dhowaynaynaa waxaan rabnaa adduunka inaad nooga warbixisaan